bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aqyaaray kulanto faylan hamiyo faylan hanislaabasho faylan ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugunsudaasan unoo hawada kushal muqnaani billi barakaysanaayte ee ramadaanka iyo maalmoga ciida kureed oo ku waliba si toos ninka bilaawama doona barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin ku dhugunsudaasan raadiyo warsan ee magaalada tanbaydhabo haddaba oo ka barnaamijkaana qodobada isinka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid nagada doone maamulka dowladda hoose ee magaalada baydhabo oo dhabaan markiinka horeytay hasaaray amare ee in dhululkay ayo deganyin qoysaska habarakacay lunkaroro korna dhululkaas oo ka yaalan duleedka magaalada baydhabo barnaamijkay ka dheegi doontaan saamaynta dadka barakacayaasha ee lukarore dhululkii horaan lasii iyo heli sidii horaan yoon la galeen dadkii lahay dhulkaas iyo maamulkii degmada baydhabo horaan ku jira jiray waraysi kaarewnal weelena gudoomiya ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada baydhabo iyo barnaamijkaana ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasinka gudbii doona hoo ilaahay karaalnagad wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu siina ku waraysanay arrimo la xiriira cudurka coronavirus waraysigaas qayb islaamaad iyo barnaamijkaana hasinka gudbii doona iyo qaybtii koowaad waraysigaas hore aan ka bahi qaybo ku mid ah barnaamijyada raadiyo warsan saas haata weliba barnaamijkaan hasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda shacabka ka dhaqan magaalada muqdisho ku hadalay sida xalkalinku deyri koro khilaafkan dhexeey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni barnaamijkiia ka dheegi doontaan bulshada oo aragti shal duwan ku dhiibaday saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda guddiga roogtada ee lamada baarlamaan ee soomaaliya oo ka dhawaaqay in lise bele jong si rasmi unfurma doono kolfadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijkiiya ka dheegi doontaan iyo ajandayaasha horyaala lamada baarlamaan ee soomaaliya qodobadahaasi walaagahaniisaadiya barnaamijka ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijka siila dareersiay muxudiin xasan xusnina barnaamijkaasi saare dhinaacsanaadana cabdinaasir axmed mayo iyo gacmooyinka jeysiday mar kale mar lamaanta ku dhawaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan faylan kolka kaleeta akhyaaraha ku dhawaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan kureed markii dowladda hoose ee maamulka baydhabo usahasaari amar ee in la roro korno qoysaska barakacyaalka ee ka dhaqan duleedka magaalada baydhabo iyo weliba kuur galnay dhibaatada iyo saameynta kuweeldhe barakacyaashii horaan lankukii dhululkiiyo deganaayeen haddaba si arrimahaasi tee xog weyn unka ogaano weliba waraysi waryahan muxudiin xasan maxamed xusni uu la weeldhaday guddoomiye ku-xigeenkii hore dhinaca amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo mudane aadan cali aadan carab walinan ku horeyn guddoomiye ku-xigeenkuusu ku waramay qaabkii lahakadeji dadka barakacayaasha dhululka ka yaalan duleedka magaalada baydhabo iyo sidii heliisyada lala galaay dadka dhululkaasitoy lahaayeen waayahay marka marka madian horan gudi galo warbixinta aan marka hore aan horey u gudi galo waxaa jirta horta dalkeeni waxaa ku jira guud ahaanba soomaaliya barakaca badan oo dalka gudihiis kusoo barakacaya oo aba abaare iyo olaado iyo arrimahaas la xiriira degmada baydhabo ahaan xilligii aan joognay waxay ahaan jirtay process ahaan dadka barakacyaasha markay yimaadaan baydhabo inay meel degaan oo lagu caawiyo ayaa u bahnaynayeen ayay rabaan kadib waxay samayn jireen dhuululka oo magaalada argaqaaraheeda ee baydhabo dad kale iyo dadka oo barakacyaasha imaanay ayaa is arkayay waxay samayn jireen waktiya kala qaadinayeen waa waxay dhahayeen dhulkaasaan rabnaa adiga ma lihido haa dhulkaasna si ninkana waxaa yidhahdaa hal sana idin siina laba sana idin siina ilaa xilligaas waxa weeye wixii arrimihiina ku dhamaysta kadibna dhulkayga hala ii banaayo oo dhihi jiray anaga ka dawladdaas ahaan degmada baydhabo kaalinteena waxaa ahaan jirtay waxaan sameynayna haddii ninka barakacyaasha ah oo oo gudoomiyahooda noo imaado horjoogaha ninka ka ah noo yimaado waxaan sameyn jirnay dawladda hoosubahada dhuul bixintaan ku dari jirnay dhulka la tagi jiray ninka dhulka anaa la dhahayo waa loo xaqiijin jiray mid xaqiijin ah sida uu ku lahaa iyo documentadiisa la raacijay ayadoo documentadaas loo fiirinayo sida uu ku lahaa iyo meesh siduu ku lahaaday oo meeshu kasoo galay iyo documentadiisa la fahgelinayo la fiirinayo haddii wax saha ay yihiin abara lagu sameynayay abarkaasaa lasoo gaadayay heshiiska oo ayaga kala qorteen ninka barakayaasha horjoogaha u ah iyo ninka la yiraa malkiilaha dhulka heshiiskooda la keenayay waxaan sameyn jirnay ninka malkiilahana warqadaa soo qorayay asigoo leh aniga oo dhinaca walba ka fiyow oo miirkayguna taam yahay oo cid igu qasabtayna aan jirin waxaan dhulkaas ukumeelgaala gaara aan u siiyey dadka la yidhaha sidaan sidaan ah ayaa dhihi jiray warqadaas waa ka saxiixaynay waxaan kale samayn jirnay ninka barakaa ah warqada odsiga degmada usoo qoran jiray waxaa isigana addeynaya in dhulkaas ninkaas sidaas sidaas la yidhaaho ayaa dhulkan isiiyey intaasoo sanaan isiiyey waxaan u baahnaa in warqad la igu xiro aan dhihi jiray asigana waa ka saxiixaynay kadib markii dokumentiyadii warhada dhulbixinta ay sisaha ay u ansixiso oo ay ogaato warqad oo waxaan siin jirnay degmada baydhabo ilaa xilligaas heshiiskaas uu ku dhammaanayo ninka baraka ahan aan ka tag ladhihirin ninka malkiilaha aan arrimo kale igu soo furday oo dhulka ii banaay aan dhihi karin haddii taas yimaado heshiiskii la galay oo degmada baydhabon warqad ku xirayso oo ay ku hirtay haddii cid ka mid ah heshiiskaas ka baxdo waxaa la samayn jiray ciddaasaa gacanta kusoo qabanaya maamulka degmada ama ninka milkiilaha ha noqdo dadka waa ku guuri jireen guuritaanka marna waxay ka imaanaya dhinaca milkiilaha marna waxaa ka imaanaya dhinaca barakacyaasha marka muddadaas marka muddadaas oo hawsha aada hayseen oo aada maamuleyseen dad oo jebiyey amarkaas haddii ahaan lahaayeen barakacyaasha ama dadka milkiyada dhulka lahaa oo tallaabo laga qaaday ma jiraan oo oo oo heshiisyo burburay modino maxaa dhahday
muddada oo maamulka aada hayseen dad amarka jebiyey dadka dhulbixinta ha ahaadaan oo dhulka iskale milkiyadda ama dadka barakacyaasha dad ka baxay oo sharciga lahor la horgeeyey ma jiray
waxaa jirtay modinow waxaan samayn jirnay badnaa dadka oo barakacyaasha u badnaa horta dadka oo oo ladhahay la dhahay oo guuritaanka barakacyaasha u badanaa barakacyaashaas waxaan samayn jirnay gacantaan kusoo dhigi jirnay waa u yeeri jirnay waa imaanayen waxaan dhahaynay maha arrintaas ku samaysay meeshii hay-ad baa ii imaan waysay saas baa ka dhacday inta baa ka dhacday saasaan ugu guuray meeshii waa dadkiiba waa iga kala tageen anigana dadkiiaan hor meel kalan geeyey si aan wax kale u helno marka sidaas darteed waxaan samayn jirnay meeshaan kusoo celin jirnay ninka milkiilahana waa u yeeraynay xilligii adiga mudunta saas waan dhahaynay marka waxaan kala samayn jirnay waxa maxkamad la geeyey oo hadda ay tageen oo hukun u riday ma jirin laakiin waxaa jiri jirtay xaafad oo hoos imaanaysa jirtay oo oo kaama barakayaasha meeshay badan yihiin xaafad ay ku taallay maamulka xaafadaan u diraynay waxaa kale u dirnay dad odayaal ah waa la hadlin jirayde marka waxa oo amarkaas jibiyey haddii la arko diba u sahi jirnay meeshii arrintii sideeda ku dhammayn jirnay marka barakacyaal oo naftirkooda culees saaran oo dhul dad ay leeyihiin intay degeen oo haddana la sharciyeeyey iyagoo waktigii aan la gaarin ka guura la yidhi ama lagu dul iibsaday oo cabasho ah dad noocaas idin imaan jiray iyagana ma jireen waktigeeni ayagana waa jirtay ayagana waa jirtay dhowr meelooda arrintaas ka dhacday oo waxaaba la sameeyey say kaamo oo n r c hibada liraa ay dhigtay ay jirtay oo arrimahaas mar ay laisku qabsaday oo inay jiingadihii iyo wixii lagu dhisay oo la banaayay ay rabeen dhowr kaam amal e arrintii waa hadlinay waxaan ku hadlinay oo dadkiiba waxay yidhahdeen muddadii oo aan dhammaanina iga gur dhulkii aniga of kalean ka gatay arrimo oo laba kaam iyo saddex kaam oo kale ay ka dhacday oo dhismana meeshii la geliyey oo maamulka degmadana hay-adii ay u ansixiyey marka kadib arrimihii waa hadlinay dadkii milkiilaha oo aan gacanta kusoo qabanay oo aan gelinay kadibna haddana xukun sugo aan naganin oo haddana arrintii sidii lagu hadliyey oo haddana dadkii kaamsi loo daayey dhismihii iyo wahooda ayaga lahaadeen oo ilaa muduntii ay ka dhamaanaysay sidii ay ku degnaayeen waa jirtay marka weli arrintii way taagan tahay oo maamulkii laydinku bedelay hadda muddada saddexda bilood ku dhow dowladda hoose ka taliya waxay sheegeen dhowaan in dadka aan la rari karin xaalad coronavirusna lagu jiro sidoo kale dadka dhulalka markii hore lagu heshiiyeyna in naftirkooda dadka aan rari karin marka maxaad isleedahay culaasyadaas waad lagu xallin karaa maadaama muddo shan sano iyo wax la jiro arrimahan kusoo dhex jirtay oo maamulkii hore wax badan aad ka ogeyd xalka muxuu noqon karaa isleedahay si dhibaatadan looga baxo horta waa mahadsan tahay ninka la yidhaah oo oo hadda maamulka oo nagula bedelay maamulka degmada guddoomiyaha degmada ahna dad magaalada masjidkiisu waxaa weeye maamulkii maamulkaani bedelay u ahaa oo aan bedelnay asiga naftiisa wax badan oo khabiir u yahay laakiin ayadoo saas ay tahay marka mushkuladahaas badan aan aragnay aniga waxaan isleeyahay ka shaksi ahaan iyo ka aragti ahaan oo muddo badan aan usoo joogay arrimahaas waxaa lagu hadlin karaa inuu wacyigelin oo ay sameeyaan maamulka hadda ay joogo oo intay isugu yeeraan malkiilayaasha dhuulka ay leeyihiin oo barakayaasha ay siiyeen ama hadda ha siiyaan ama horey ha u siiyaan inay loo yeero intay la qorto inta hadda la degana baydhabo barakayaasha kaamin saddex boqol iyo wax baan ku ogaa inay loo yeero saddex boqol iyo iyo wixii ku darsamay oo hadda ay tahayba inay loo yeero oo malkiilayaashii kaam kasta ninkii lahaa oo oo dhulkaas lahaa inuu loo yeero kaam kasta ninkii horjoogaha ka ahaa oo barakayaasha horjoogaha ka ah intay loo yeero wacyigelin loo sameeyo oo tababaro oo hay-ado lay ka aawiye iyo maamulka lay arrimahaas fangareeyad inay arrimahaas wacyigelin ay ka sameeyaan ninkii dhuul la siiyey maamulka degmadana warqad ogolaashaha uu siiyey oo heshiis ah ninkii ka guuro uu jebiyo arrintaas arrintaasa qabanaya inay maamulka uu yidhaaho oo dhab ka soo saaro oo amar ah arrintaasaa looga bixi karaa waayahay waxaa jirto hay-adaha baydhabo ka howlgala barakacyaashu aad bay u caawiyaan oo waxaad arkaysaa barakacyaal cusub ay yimaadeen markii la yidhaahdo ama xero barakac waxaad arkaysaa in qaarkooda musqulo ay ku dhisaan qaarkooda baraagaha biyaha ay ku dhisaan qaarkood waxaad arkaysaa in guryo jingado loo dhiso marka dad intaas qarasha lagu bixiyey oo hay-adihiina wakti ay geliyeen haddana in la raraayo culays noocay ku ahayd hay-adaha markii idan kala hadli jireen naftirkooda arrintaas
waa mahadsan tahay mudiino horta dadka oo arrimahaas oo intaas la geliyaanayo waxa weeye laba arrimoodaa u badnaan jirtay xilligeeni waxaan samayn jirnay dhulalka oo prioritiga la siinayo dad oo barakayaale xataa waxay jireen dhulkaba ayaga gadanayeen marka hore marka hore ay u goosan jireen waxa nin walba inta oo oo nus mitir nus boos ama boos ay u jecin jireen muhiimadda waxaan saari jirnay dhismahaas iyo arrimahaas oo oo oo oo lagu dhisayey barakacyaasha loogu talagalay mashruucaas waxaan samayn jirnay anticam oo ayaga oo dhulkooda ayaga u leeyihiin oo sabar looga maamulka degmada uu siiyey ayaa muhiimadda la saarayay si oo barakaca dembi iyo burbur dembi isugu imaanin ugu imaanin waxaan samayn jirnay dhulka barakacayaasha ay leeyihiin oo ayaga ay gateen wargadii ay ku gateen iidkii maamulka degmada uu siiyey ayaan tiiraaci jirnay hay-adda waxa u diri jirnay wargadaas dhulkaas dadkaana iska leh waa u dhisi karta marka kadibna waxa boorbalena kama imaanayan marka taas waa u samayn jirnay mid waaye midna waxaan samayn jirnay barnaamijkan oo oo oo musqulahan iyo arrimahan fudfududna kaamamkii saddex sano laba sano afar sano ah oo musqulahaas ayagana haddana waa u diri jirnay waa ka xaqiijin jirnay marka labadaas arrimoodaa jiri jirtay muhiimadda ugu weyn oo ugu fiican waxa weeye inay inay dad dhulkooda ay leeyihiin oo barakacyaale shaksi shaksi ay u gateen in loo dhiso saasaan ku dhiirigeli jirnay hay-adaha
qayb ugu hore barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan iyo dhugunsido ay tan akhyaaray wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba isku hadalay siduu bulshada koonfur galbeed soomaaliya iyoon isku ilaali koran faafooga cudurkan coronavirus oo deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lagu diiwaan geliyay kiisas dadqaban cudurkan coronavirus haddaba waraysiga qaybtay lamaad unal welani wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba wasiirkan ku hadali doonay qaybtan saameynta bulshada koonfur galbeed soomaaliya iskuweeladii cudurkan coronavirus iyo wasaaradda kaalinta iyo kujeysada haysta sidii lan wacyigeli lahay bulshada si yoon isku ilaaliyeen cudurka coronavirus gaar ahaan dadka ka dhaqan xerooyinka barakaac ee magaalada baydhabo
wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed soomaaliya markii cudurkan covid nineteen oo soo ifbaxay oo laga sheegay wadanka shiinaha ee magaalada wuhan wasaaraddu waxay bilowday dadaal oo ka hortag ah ay sameysay ka hortagaas oo ah in wacyigelin badan la sameeyey deegaanada koonfur galbeed wacyigelintaas oo ah in dadka reer koonfur galbeed ay yareeyaan isku imaatinka iyo kalfogaanshaha in kalfogaanshaha in la ilaaliyo
bal ka waran wasaaradda xaaladaha caafimaad ee ka hortaga cudurka coronavirus ma jirtaa waxyaabo qorshadan
wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya waxay sameysay goobo karantiil ah goobahaas oo wasaaradda isku awaawushay goobahaasna waxaa laga sameeyey magaalada baydhabo isbitaalka baydhabo district hospital oo ku yaala xaafadda alwadaag gacan kale ay sameynay isbitaalka ku yaalo degmada abgooye oo karantiil aan u diyaarinay iyo isbitaal ku yaalo meel kale karantiil aan ka sameyn waxaa ka mid ah degmada baraabo oo qeyb karantiil aan ka sameynay oo maanta oo iyo degmada marka oo karantiil ka sameynay iyo degmada xudur ee gobolka bakool oo karantiil ka sameynay wasaaradda intaasoo karantiila diyaarisay
goobaha kala sameeyey safada bukaano oo ku jira miyaa
goobaha hadda la sameeyey koonfur galbeed isbitaalka karantiilka aan u sameynay ilaa hadda qof oo meesha ku jiro bukaan ma jiro dad badan oo imaaday bukaano oo talo la siiyey baa jiraan oo dhibaato iyo culeys badan haynin oo dhanka cudurka talooyin lay u baanaayeen oo jiif gaarin talooyin badan la siiyaa jirto isbitaalkan baydhabo district hospital ilaa aday konton ilaa lixdan tiro gaarisa imaatay oo qaarkood oo cudurkiina qabin calaamadii laga helin oo iska imaanayo dhahayniyo waa qandhaysanahay xaaladiisaan waay marka talo badan la siiyey dhakhaatiirta talo badan siisay inay iskarantiilaan oo xaabadood ay joogaan wixii ahaayey ilaa ay kasoo baxeen in la ogaado wasaaraddan waxay degmada baraawo oo maanta iyadan waxay saas camal oo qayb karantiil aan sameynay bulshada lagu wacyigelinayo bulsho ma arkan ilaa hadda dad dhibaato culus hayso markii laga soo reebo degmada marka iyo degmada baraawo oo zaaid dad uu culus joogo oo xaaladooda aada u daran ay u baahan yihiin in oksijiino badan ay helaan wasaarad ahaan waa dadaalnay oksijiino ilaa hadda oo meesha aan geynay ma jiraan iskujiino oo aan isku abaabulina jirto oo magaalada xarumaha caafimaadka yaaleen ilaa aday oksijiino laga yaabo in degmada baraawe ay yaalaan saddex xaba camal degmada markan ilaa adaya labo meelahaas
hanaanka caafimaadka koonfurta dadka jira ma isleedahay magu baacdhigi karaa kahortaga cudurka
horta cudurkan ilaaha naga hayo cudurkan cudur oo adduunyanaana qeylisiiye waaye adduunyanaa badan adduunyanaan dhib badan ku hayo anin dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed cudurkan dadaal badan ay ka sameynay wacyigelin badanaa la wadaa xaaladan maalinta maalinta kasii dambaysa waa kasii dareysaa wasaarad ahaan dadaalada aan wadna waxaa wacyigelin qofka dadka in la waacigeliyo wixii oo kaalmaantii oo wasaarad ahaan u qaban karna in loo qabto xiriir badan aan sameynay waxaan aan galnaa shiriir call conference ah oo shir gudoominaha ra-isul wasaaraha ummadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre shirarkaas oo ah baahiyaha koonfur galbeed anagoo ka hadlayno iyo dhibaatada cudurkan ra-iisul wasaaraha shir guddoominayo shirarkaas waxay mrwaxay miro dhaleyn dhal ku sameeyeen waxaa waaye in tiim xafiiska ra-isul wasaaraha ka socdaan oo magaalada bay dhow imaadaan oo agab caafimaad noo keenaan waxaa waaye bulshada reer koonfur galbeed waxaan sameyn wacyigelin wacyigelintaas ayaa bulshadii noola soo xiriirtay waxaan u sheegnay in cudurka calaamadaha cudurka qofka cudurka qabo calaamadihiisa calaamadaha markay isku arkeen wasaaradday la soo xiriireen wasaaraddan waxay sameysay inay wacyigelin ay u sameyso talo badan ay siiso kadibna ay baaritaan ay ku sameyso halkii sambalka lagu baaray kiisaskaasna
dadka laga helay kuma ka wareysaan si aysan saameyn kala u yeelan awaamirta aada soo siiseen ay u fuliyaan kuma ka wareysaan
waxaan sameynay dadka oo karantiilka loo oo xanuunka laga helay subax kasta waxaa boodo dhakhaatiir xaaladooda ka wareysto subaxii maqribkii mar walbana taleefon aa u dirnaa wasaarad ahaan aan la xiriirnaa waxaa kusoo zaa'id waa weydiinaa ilaa hadda wax zaa'id ma jiro booqashona waa loogu tagaa waxaa u tago dhakhaatiirtii oo howshaan shaqada ku laheyd ilaa hadda culeys oo arrintaas ku saabsan xanuunkaas oo dadkii qabo oo culeys ay noo sheegeen ma jirto waxaan wacyigelin aan bilownay koonfur galbeed anaa ka bilownay waxaan wacyigelinta aan sameyn waxaa ka mid ah in dadka isku imaanayay goobaha oo biibtooyinka iyo hoteelada isku imaa jireen in wacyigelin aan u sameyn oo hoteeladii iyo bulshadii isku imaanaysa ay yaraatay waxyaalaha kale aan sameyn waxaa ka mid ah in sport sport la ciyaarayay oo bulshadii isku imaanaysay wixii dhan la joojiyey deegaan maanta lagu ciyaaraya ma jirto sportskaas oo bulshadii isku imaanayso waxyaalaha aan sameyn waxaa waaye dadka hadday saddex iyo afar kubood isku imaato inay kala fogaadaan labo mitir labo mitir isku jiraan waxyaalaha kale aan sameyn waxaa waaye in xuduudaha koonfur galbeed oo dhankan cilberdi iyo dhan aan xirnay in koonfur galbeed loo soo gudbin dhankan etoobiya maadaama aan daris la nahay ciidamo aan la geeyey meesha oo gudoomiyii degmada aan la hadalnay ciidan geeyey in isku socodkii la yareeyo wasaarad ahaan waxaan rabnaa inaan soo jeedino deegaanka gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmada marka iyo degmada baraabo iyo ceelasha waxaan rabnaa waxaa waaye in isku socodkii badanaa la yareeyo socodkii zaaid u badan yahay waxaan ka codsanaynaa degmada marka iyo degmada baraabo in rakaabka dhan la joojiyo rakaabka in la joojiyo wixii oo rakaab eh waxaan rabnaa gudoomiyaha degmada baraabo iyo gudoomiyaha degmada marka wasaarad ahaan waxaan rabnaa inaan u sheegno in rakaabka bilkulyana uu joojiyo ilaa mar dambe maxaa yeelay haddii dadkii oo magaalada muqdisho maadaama cudurka zaaid uu faafooyo muqdisho ay tagayaan ee habeenkiina marka usoo hoynayan waxawaaye cudurka dhibaato badan oo dadka gaarsiinaa marka waxaan rabnaa wasaarad ahaan in la joojiyo isku socodka dhan sida haddaan kuu sheegay in karantiil aan sameyni karantiilka goobaha aan ka sameyna dhan tiimamaa noo joogo shaqaalaha noo joogo wasaaradda caafimaadka ay gacanta ku hayso shaqaalahaasaa wacyigelinta badanaa sameeyaan qofkii xaaladiisa looga shakeeyo iyagkaa soo isbitaalka keenaan baabuur inay qaataan isbitaalka keenaan marka annaga wasaaradda ahaan dadaal badan waa wadnaa
inta badan cabsida weynaysa waxaa waaye dadka u nugul ee barta daran sida dadka barakacayaasha dadka aan awoodin xitaa in goobaha caafimaadka ay degaan oo waxyaabaha si si fiican looga baadhiyo marka ma jirtaa qorshe gaara aad u samaysan dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ah oo lagu fahansiinayo ama lagu karantiinayo ama lagu wacyigelinayo
qorshahaas oo jiraan waxaan sameynay markacayaasha ku nool degmadan baydhabo waxaan u sameyn wacyigelin subax kastana waxaa aada tiam oo ka shaqeeya wacyigelintaasi xaaladii warkacyaashaas la socdo qofkay xanuunsan iyo qofkii xanuunsaneen waxaan sameynay waxaan geynay farxalkii oo inay qaabka loo farxan lahay la baro in oo dadkii maadaama arkaysid in laba guri oo ku nool sideed qofood iyo toban toban qofood laba guri ilaa toban qofood ku nool waxaan dhahan waxawaaye qof walba xaalada markii xaaladda ay dareemaan in wasaaradda ay la soo xiriiraan tiim ka shaqeeya jirto magaalada baydhabo waxaan ka sameynay baawuro microfon aan ku xirnay wacyigelinta ku saabsan oo dadka ku wacyigelinayo baabuurtaas waxay tagaan ilaa qaxootiyada magaalada afarteeda gees dadaalkaasna waa wadnaa wasaaradaan waayo ugu dambeyntii bulsho ahaan guud ahaan qoofka kalbe baari kuwa shaqeelaha hoose kuwa dawlad ahaan hadleedana waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada koonfur galbeed in talada wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo dhakhaatiirta inay qaataan awaamiirtooda waxaan rabnaa inaan u sheegno reer koonfur galbeed maanta waxay u baahan tahay in talada la qaato awaamirtaas la qaato kala fogaanshaha la ilaaliyo in la kala fogaado in bulshada isdhexgelin isku imaatanka kulliyan in la joojiyo waxaan rabnaa in aan ku daro wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed anigoo ah wasiirkeeda waxaan rabnaa reer koonfur galbeed inaan u sheego in masaajidihii laisku imaanayo masaajidihii laisku imaanayo in culateenka dhan la xiro isqaad qof gurigiis kasoo isqaato xoogaha haddana in la sameeyo in la kala dhaqaaqo maadaama oo magaalada muqdisho aan aragnay masaajidka ku yaal isbahaysiga daraa jimciya in la kala dhaqaaqay saas camal in loo kala dhaqaaqo masaajidana maadaama ay furan yihiin ma dhaheen masaajidada hala xero masaajidihii waxaan rabnaa in kala fogaanshaha in la kala fogaado salaadan laisla tugto isqaadkan bilkulyan la joojiyo qof walba gurigiis kasoo isqaato
baaburtun horeno badeecada fuulabilidka kubahohayanka babirku afsoo injeeda banaadiraka kuhayna baydhaw taraantada kiina amborsadew baydhaw iyasuntaa banaadir may hanlisooshi yasmee baariyow badeecada fuuli iyo bagaashka badhaantisa liyaabi bacdilayn haato hada baray bakaarka walaalaha oflow iyo baaburtunaa ku raray oloo beentama e bakaarka walaalo oflow boga goona untaman e tiirkii baydhawow beri imidig badeeca kulishe bakaare baydhawo bartiyo ku adeegidaayangu bakaarka walaalo oflow beasurubi saaran hayna tobankii bakaarlay e koy hayka baratamo bilaabatay hol erobo bakaarka walaalo oflow dareemo inuusi ayo bulshoy iska nagmale baradimamoogadaw beesadiisateedina bashuulk maha kula tabaw bakaarka walaalo oflow buuluhuugta e baaki eber eh bogshay may ka aragaw ogaw badeecadiis baray jubniya tafaariga beed iyo dukaan buuli iyo gareero dalanay warhabartilmaansade bakaarka walaalo oflow bagaashdhay dheh badeeca bur i bariis baasti i sokor saliid i ooma suul i salaba lahambuyi shoobing ay bisheege shakle beerdagtihan walba ma heshan reebnee sharafa lahantubi bakaarka walaalo oflow oofka bilaash aynagane ebadkiin ku adeegida bakaarka walaalo oflow bulshoy lama baartu bagaash i shoobing jumli i tafaariq eh bakaar goonu may baana kiyaale afaafka hor jiirada irtoogta markii adu roogda galantaa bada fiiri mayba markiiba aragaase boorka dharan bakaarka walaalo oflow badeecada kala raashinka oo jumlilay eh usuuna baarta kala waa bakaar may kiyaale qaybta hoos dabaqa salaam banka weli faahfaahintaas dheer kula hariir teleefanada lambarada jare ewerli halshan konto iyo todoba ewer laba sagaal iyo afar eberli halshan siyeetan ilama dhihidin ili sagaalan i sagaal ama ewerli halshan ewer lama sagaalan labaas iyo siyeed haddaba bulshoy kalasamaba bakaarka walaalo oflow
qayboga dhexa barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan yaa isla deerna akhyaarey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana eh gudsumaha madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed dhaktar cali saciid iyo wafdiis hogaamiyo iyo weliba sugeega booqdanga cisbitaalka gobolka baay meelasiti oo la dhigay dadkii dhaawaca ku deeri qarax shalay gelinkii damba kudhiyi duleedka magaalada baydhabo kaasoo dhaawaca ku deeri soddon iyo kow qofood iyo dhimashada qaraxaasiti sababa inay ahayti afar ruuxsada iyo laamo caafimaadka shalay warbaahintiio la wadaageen haddaba booqashada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba ku heliyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo xubno ku mid ah baarlamaanka koonfur galbeed booqashadii kureed weliba mas-uuliyiintani ku warbiyana xaaladda bukaanada ka jiraan isbitaalka magaalada baydhabo iyo ana ku hadaleen dhibaatooyinka ku dhalado qaraxyada ka dhiyaayeen magaalada baydhabo waana mas-uuliyiinta booqashada geega kaseeda isbitaalka magaalada baydhabo oo warbaahinta la hadalay ahlan ku shima madaxweynaha shalay waxaa dhacday ka dhacday gobolka bacy khaasatan degmada baydhabo dhacda aada u xanuun badan waxaa la keenay isbitaalka kiisas aada u fara badan argo haytaanba wali ha booqanay asbitaalkii guud ee bay referal hospital oo dabcan dhaawacyadii shalay nimankii khawaarijta haayey al-shabaabka haayey dhiigga ummado soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed soomaaliya babanaay sidii dad isku dhadheelay iyo di farxaddii hadhawaayeen dhibaato injeysideen iyo ha booqani guud ahaanba intay dhimata intacsiiyeenna intii ka dhaawacantayna ilaahay bogsiiye dadka reer koonfur galbeed iyo dadka soomaaliyeedba shabaabna gelow ma dhaafow dadkana dowladnimo iyo horumar weydiyo ma dhaafayaan ilaahay idin sheegi waana walku guulaysidi doona iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waana ee kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed miila dareere iyo bal wali qiimeeya inay guud ahaanba walaagii dhii intay dhimatay intay dhaawacantay iyo nayto intii bogsootay manatoodio ka nagadeen iyadoo warbixin guudna dabcan agaasimaha wasaaradda caafimaadka usnoosii dana guddoomiyaha dhawow gobolka ebaay kaasoo maaragtay ku jiraan dadkii shalay ku dhaawacmay bombadii lagu tuuray ama la dhexdhigay meel ay dadka maaragtay reer baydhabo ku damaashaadayaan marka waxaa runtii maanta ii suura gashay inaan soo booqdo inta halkaan ku jirto waan arkay dadka dhaawaca dhaawacyo halisa ma jiraan dhaawacyo fudud waaye marka waa u duceynay hadduu ilaa yidhaahdo ilaahay maaragtay dhibka inuu ka saaro waxaan leeyahay maaragtay in xanuun ay nagu hayso kaasoo ah maarag dad masaakiin oo dhibaato aan waxba galabsanin oo iska dabaashaaday in layska laayo waa maaragtay arrin runtii aad diintana aan ogoleen aan dadnimadana ogoleen marka dadka meesha aan ku aragnay isbitaalkii dhakhaatiirtooda kulli waxay noo sheegeen in dadkii hadda runtii badankooda ay noqdeen oo guryahooda ay aadeen inta hadda jirtana hadduu ilaah yidhaahdo hadda isbitaal ku jirta ilaa afar ah afartaas qofoodna goordhow ay guryahoodu noqon doonaan marka berito kama dambaysta ay nagu yidhaahdeen maaragtay inay sii dayn doonaan marka waxaan leenahay maaragtay anoo ku hadlayo magaca madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen waxaan ummadda deegaankan baydha u sheegaya maaragtay inaan la qaybsanayn xanuunka inta dhimatayna waxaan leenahay naxariistisana allah ka waraabiyo inta dhaawacna ilaahay maaragtay ha u fududeeyo caafimaad degdegna ha siiyo
dukaanka qalaabka dhismaada guud new star
dholidholi miranin qubatay jidaal ogbobshay i gaanjadismale waog lankabaar mooge qarbag biyoshay hadu quluwad wadaw qaldinya saxnya qumnya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshi may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraadi i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooto dibadda iska diiwaan geliyey bohooto dibadda anama iska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa kufaafay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimas geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qobay kan haqoboy ma taro jublihi tafaariikh sifaraas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu habto iyo hor qaboy ide elgaalada haba baabuurkuna kor niyiyayow nabadbe dukaanka qalabka dhismeeda new star two wayba ku helaaseen laamiyeera dhadheer iyo gaabbeer suntiino sinjiga caadiga ee kambiroo la mariyo safiito midow itan sharaxan muraling iyo weliba sekatoriyaalka originalka mutulaal shamiinta alwaax koolacaana iyo koolaformi dukaanka qalabka dhismeeda new star two waliba kiyaale suuqa sariiro dukaanka qalabka dhismeeda new star two qaybta magaalada muqdisho waliba kiidha waaye cabdicaziis idowma nuur qaybta magaalada baydhabona waliba Thank you.
guddiga roogtada ee eelamada aqal baarlamanka soomaaliya iyo weliba iyo ku dhawaaqeen in lita bili june ay hadda reertay in si rasmi anfurmi doono kolfadhigii toddobaad ee baarlamanka soomaaliya ajentiyaalkan ku muhiimsan ee horyaala lamada aqal iyo weliba su-iyaa dhagaysiga warbixinta guddiga lamada aqal ee lan xil saaray sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya doona kolfadhiga markiis furum lamada aqal ee baarlamanka soomaaliya lagu sugaya in iyo ku dhawaaqaan nooca doorasho ee dalka ku dhihi doonta
axmed baabuurkan imbi aroostiiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
nihow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makanika nadon waaba waynu dhahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha biyaato magafu ilu waliga alay hatta fadas inaad cilid isku gilida baabuur oo maxaa tahay ciladan jilmiya gaariga shidaal waa shaqaysan ya ka shibta baabuurka maay shidaalka marka aad ka shibaasta baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray maay dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan maay maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiyeeba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayima la ileen been ma eh
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynogayma saarne maylikweda kaafi petroleum kaalanshadaalo kaafi petroleum waabana kaafidi kurbada imurubdi kaalanshadaa lanqabi kiilukukubahiyo kaasi petroleum kaalanshadaalo agabsha kumbad ow kaafi petroleum lukoy baaburta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaare le ee uustada qashinka buuti kolkoona buusanayti listarka kaduudan may anka kooyow kaafi petroleum istarabatoryaasha wateegan toobansiin
shacabka magaalada muqdisho ka dhaqan waliba ayana ku hadaleen ama aragtida iyo ku dhiibideen khilaafkan dhexeeya madaxweynaha saciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa khilaafkaas oo muddo toddobaad ahba bara bulshada laiskula wadaagay iyo waliba bulshada ka dhaqan magaalada muqdisho iyo waliba iyo ka dhiibideen aragtida keedan sida xalka lanku deeri karo khilaafkan dhexeeya madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa koowaad khilaaf soo jiray waana dilay haddaynu soomaali nahay qabiil qabiilka xoog badani ma jiro waxaana deeqda qarannimo waxaan leeyahay wax waa la wada leeyahay madaxweynaha dani wax la wada leeyahay uu ku fadhiyaa wax gaara kuma fadhiyo wax dadku wada leeyihiinuu ku fadhiyaa waxaan leeyahay madaxweyne deni waxa uu hilbaha uu madaxa ku jiro dhulka ha dhigo wixii haddii la wada leeyahay waa in dhulka la dhigaa la qaybsadaa si walaaltinimo ayadoon qofna laga tegin madaxweyne deni wixii dadkaasi lahay qiyamkii dadkaasu lahay isagaa madaxa ku jira ha oggolaado inuu dhulka dhigo sidaasaa nabad lagu heli karaa sidaasaa sharaf lagu heli karaa sidaasaa soomaalinimo lagu heli karaa sidaasaa dawladda soomaaliya aan ku noqon karno haddaan saas la helin anaa kaa xoog badan anaa kaa qabiil badan anaa kaa xoog badan waxba ku socon maayo waxaan leenahay madaxweyne deni sidaas inuu u fahmo allaha fahamsiiyaan leenahay khilaafkaas waxaan leenahay puntland shacabkeeda waa hooyada federaalka waxaa puntland waa dadka dadka soo dhisa soomaaliya maanta oo federaalka oo halkan gaarsiin waayo laakiin khilaafka ka dhex jira puntland ma aha wax ayada dhexdeeda ka dhashay maaha waa faragelin ka timaada dowladda federaalka soomaaliya saas darteed waxaan leenahay puntland waxaan ku baaqaynaa meesha maanta marayaan waa arkaan soomaali maanta waa dadka uga horumartay hataa soomaaliya waa ka horumarsan yihiin waana dad isku tashtay waxaan leeyahay mar kasta waa soo lalaabtay khilaafahan puntland madaxweynaha puntland sacuud cabdullaahi dani waxaan aad macnaha usoo dhaweynayaa in macnaha ay heshiiyaan labada yani guddoomiyaha iyo madaxweynaha puntland inay macnaha ka heshiiyaan khilaafadaas saasaan leeyahay rag waa iskhilaafaa talo marka laisku qabto nin iyo xaaskiisa iskhilaafa laba isulaabsaa iskhilaafto waxaa weeye laba talo iswadaagtaa iskhilaafto khilaafku waa wax jira laakiin yuusan balaa ku soo bixin idinka idinka ekaato kilaaskiina rag mas-uuliyiin baa siin aqoon-yahanno ah oo waayey araga anaga waxaan ku dar kula dardaarmayaa inay khilaafkooda uusan soo dhaafin madaxtooyada derwe halka waxaan u arkaa inay nabada isu talaasuudaan oo wala raaca ninka qaranka dhex la jiro qaranka soomaalia ninka xiriirinayo ninka la jiro waa inuu raacaa taasaan ka codsada ani ahaantayda
guud ahaan akhyaare barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulla siina dariirse dhinac sanaadana maxadi ku deerto cabdinaasir axmed mayow iyo nin fadhiyey soo saarista barnaamijkana muxudiin xusni iyo lahaay tani oo hamiin kalenti ku kulmi doonan waliba siinkugu tabaana akhyaarey sidaas iyo nabadgelyo amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu